magaalada jabuuti tan iyo maalintii shalay waxaa ka daayay roobab xoog badan oo biyo dhigay jidadka waddooyinka iyo qaar ka mid a xaafadaha magaalada dadweynaha reer jabuuti oo soo maray wakhtiyadii aadka u kululaa ee xagaaga bilihii aynu dhowaanta kasoo gudubnay ayaa soo dhoweeyey roobabka
walaahi roob fiican bashbashe barwaaqo ayaa noo daayay wax dhibaato uuna yeeleel ma jirto nadiiftii iyo gidaafadii waxaanbuu naga maydhay wax dhibaato jirto ma jirto dhulkuu fiican yahay laakiin biyaa wada buuxa dariiqadii dadkiina basasbay laayihiin basaskii waxay ka wada cabsoonayaan amba ay ka baqayaan inay gaadhiyaasha la maraan goobahan dariiqyada ee biyuhu ay wada fadhiyaan bal ka waran
dooyada walaahi waxa biyuhu u buuxaan mulolka yaa buuxsamay mulolka
goobihii qaadayay biyaha ayaa loo baahan yahay in aad looga shaqeeyo oo biyuhu ay maraan laakiin wax dhibaato oo kale ma jirto cirkuna si fiican buu noogu daayay wax burburen dad yeelena ma jirto waana fiicannahay samaale cumar casuube waay samaale nicmad baa dee maanta daaday fiican roob fiican baa noo daay joogu fiican yahay welibana dee gaadhibaad wadata adigiyo dariiqyada waxa wada fadhiya biyo dee dhulkii waa laga weecanaya askar baa weecinaysa oo dadka ka kala weecinaysa meeshii biyuhiina dee bilamaa casarka way dhaadhacayaan badday galayaan basaskii ma jiraan oo dadkii dariiqii bay wada lugeynayaanoo laakiin ciidamadii qalabka sidaa dadkii aan u gurmaday u gurmanaya dadkii ciidankiiba wala gurmanaya wax marka mashaakil ma jirto insha allah dhulku iskaga ficnaan doonaa
hase yeeshee roobabka oo da-ayay saacado badan oo xidhiidha ayaa keenay inay kala xidhanto magaaladu iyadoo biyo fara badan ay fadhiisteen xaafadaha dhexdooda jidadka magaaladuna ay noqdeen daad qulqulaya dowladda jabuuti oo ku dhawaaqday xaalad deg dega ayaa bilowday inay gurmad la gaadho dadka roobabku ay saamaynta ku yeesheen iyadoo gaadiidka ciidamada qalabka sida booliiska ciidamada gendarmariga iyo kuwa ilaalada jamhuuriga iyo xeebuhu ay dhammaantood u howlgaleen inay daadgureeyaan dadka biyaha roobabku ay ku galeen guryahooda haddaba dadkaasi ku tabaaloobay roobabka oo ilaa xalay ilaa maanta ciidamadu ay ku daadguraynayaan qaar ka mid a xarumaha dugsiyada waxbarashada ayaan xalay kula kulmay goobahaasi la dejiyey axmed cabdi caduur xaggan waxaanerkii hooyiyaan keenay gebi ma garate markaa dee dhibaataan hayso aqalkiiba naga buuxsamay waxaana loo qabana welihi haddaa ma arkaano waxba ma hayno dee waxaan weydiisan nimanka madaxweyne inuu soo gargaaro oo dadka wax u keeno u ilaahadu khayraa siiye noo yimaadaan oo waxnaleegaan hinde maxamed cabdiyaa la yidhaahdaa hinde xaafadad gashaa kaartisaab baan galaa marka halkan baa laydin keenay iskoolka halkan baa lana keenay iskoolka waran ma aqalkii baa buuxsamay waa soo qaxno aqalkii nagu buuxsamay waxaan arkayay iminka gaadhigiian duqa magaalada oo kasii baxaya halkan marka dadka looma imano waxba looma keenin way waxba looma keeni weli laakiin waa laynii soo wadaa waxbaa laynii sheegay ilaahay baa garan waxba lanooma sheegin maxaad ku seexanaysaan iminka halkan mafuraashiyaad haysataan ayaan kasoo qaadanaya kuduraaxad yaraan ku jiibsano maxamed yuusuf ducaale la yidhaahdaa waxaan ka ahay waxaan ahay reer kaartiseed baan ahay xaafadaha biyaha weyne ay saameeyeen ay daadadku galeen ayaan ka mid ahay saakaana la soo qaaday waxaana la keenay liiseegan leer baana la keenay dugsiga waxbarashana la keenay dee weli waxba ma hayno waxaanu ka codsanaynaa xukuumaddayadii inayna soo garab joogsato oy wax nala qabato oy guryahayagii eegto oy meelna dhigtaan ka codsanaynaa dowladdeedii mudane madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo marwadiisa waxaanu ka codsanaynaa inayna soo garab joogsadaan weli haadaa ilaa wax naloo qabtay haba yaraatee ma jirto yayna keeno aqaladii naga soo guro militariganba milatarigaana keenay oo na soo guray baabuurta milatarigana lagu soo guray iyagaana keenay iskoolka dee waxoogaa yaroo balale waa la bixiyey oo dadka aan wada gaadhin welise wax weyn oo na soo gaadhay haba yaraatee ma jirto waan iska dhibannaqoyskaygii oo dhan baa jooga meesha markaa dhammaan qoyskaygii oo dhan baa ku dhan aqalkaygii waa miisi waa biyo gebigiisiba waa biyo soo maaxanaya waxaan ka codsanaynaa xukuumadda inayna soo garab joogsaday waxna soo gaadhsiiso wallaahi wax yar baa la keenay toon iyo furun yar baa la keenay wax dee ummadi ku qanci karta ma aha halkan markii layna keenay waxaan ahayn milatarigan iyo askarta inala joogtaa wax mas-uuli miyaanu ina iman o inala hadla waa naloo yimiday meerigii baa yimiday duqimaaladka yimiday wasiirka caafimaadka waa yimiday korneylaa yimiday waana yimiday waxbay qiimaynayeen laakiin waynilii maqan yahay baa laleeyahay wixii dee naloogu maqan yahay weli sugaynaa dhinac kale wakaalada Djibouti ee saadaasha hawada ayaa mar kale ka soo saartay warbixin xaaladaha saadaasha hawada Djibouti 48 saacadood ee soo socda iyadoo nuqul la soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da warbixintaasi ayaa tilmaamaysa in roobabku ay ka sii dii doonaan magaalada Djibouti labada maalmood ee soo socda inkastoo roobabku ay ka yaraan doonaan sidii xoogga lahayd ee ay u biyo dhigaan labadii cishee lasoo dhaafay haddana roobabku waxay u sii socon doonaan si teelteel ah iyagoo aan wadan wax dabayla magaalada jabuuti ayaa hadda ku jirta xaalad deg dega oo lagu guda jiro howlo gurmad iyo gargaar iskugu jira iyadoo roobabku tan iyo xalay ay weli sii da'ayaan inkastoo ay yihiin roobab fudud oo gogoosa waxaana weli dul taagan magaalada jabuuti daruuro culus iyo cimilo aad u qabow rabadaan muuse v o a jibuuti